baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan odayaasha iyo waxgaradka deegaan ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan deegaanka waa deegaanka duqaaqo oo ka tirsan gobolka mudug oo cabasho ballaaran ka muujinaya xaalad biyola-aan iyo sidoo kale xaalad dhanka nolosha oo ka jirta deegaankaasi odayaasha iyo waxgaradka deegaankaas ayaad dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona imaamka beelaha mudulood imaam maxamed yuusuf iyo odayaal dhaqan ayaa shalay waxaa lagu rasaaseeyey magaalada muqdisho caasimada soomaaliya haddaba faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya mid ka mid odayaasha dhaqanka warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixinaya rasaastaasi lagu furay iyo weliba khasaare ay geysatay qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo dhagxaan ku xirtay mid ka mid a waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamij ku dhegeysan doontaan meydad waa meydad dad oo laga helay saaka xaafado ka tirsan magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dayniile ee duleedkeeda haddaba dadkaas oo sida la sheegay ah saddex haweena ayaa barnaamijka dhegeystayaal xogo la xiriira idigu soo gudbin doonaa saraakiil ciidan uu hogaaminayo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaadna waxay gaareen deegaanka bacaadweyne ee koonfurta gobolka mudug halkaas oo ciidanka jooga ay kula hadleen haddaba dhegeystayaal barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii allah awooda raalli ka noqdo waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal intaanu ku guda jirno aan idiin soo gudbin doonaa gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen inay ku qabteen gobolka shabeellada hoose magaalada baydhabana waxaa ka furmaya shir u dhexeeya xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyadoo looga hadlayo loogana doodayo xaaladaha dalka gaar ahaana doorashooyinka muranka badan uu ka taagan yahay ee dalka kusoo foolle qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana waxaad dhegeysan doontaan waa tabintii iyo soo saarista anigoo ashar maarka maxamed maxamuud dhanka farsamadana waa saaxiibkay xasan axmed maxamed dhegeystayaal u diyar garo wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaashaanu jecel lahay waa subaxnimo axada taarikhduna ku beegantaha afar iyo tobanka bisha februari sannada laba kun koob iyo labaatan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado aanu ku bilaabana deegaan ka tirsan gobolka mudug oo lagu magacaabo duqaaqo ayaa waxaa lagu soo warramaya in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto iyadoo dhanka biyaha iyo sidoo kale caafimaadka iyo waxbarashada deegaankaasi aada u liidato iyo isgaarsiintuba haddaba odayaasha iyo maamulka deegaankaasi duqaaqo ayaa warbaahinta la hadlay ayaa cabasho ka muujiyay arrimahaasi gudoomiyaha deegaanka duqaaqa cabdulqaadir jeyte oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey xaaladda deegaankaasi aniga oo ah gudoomiyaha deegaanka duqaaqo waxaan rabaa warbaahinta inaan u gudbiyo een, cabashooyinka degmada ama dadweynaha ku dhaqan inta ku baahsan ama geesaha ka jirta ama isaga gudihiisa inaan u gudbiyo guud markii aan ka hadlo anoo mid mid u dul istaagi doona een, shan xaalo oo waaweyn baan ka hadlaynaa waxaa ka mid a anteena la-aan waxaan malaynayaa shilinka soomaaliga oo wax lagu kala gato waxaa u dambeysay laba kun toban iyo sideedii wixii ka dambeeyey waxaa la isticmaalahayay e v c wax la yidhaahdo ilaa iyo markaas dadku wuxuu u cadibnaa sidii uu u heli lahaa sidii uu u heli lahaa anteeno waa loo cadibnaa qofkii koob shaacaba iyo qofkii neef gata iyo qofkii bahalka la yidhaahdo dhammaan bismiskii wuxuu ku xiran yahay moobeelkaas isagiina in meel duhuda lala fuulo ama geed korkiis mooye wax anteenaho la helayaa ma jirto meesha noogu sokaysa oo bahalka la yiraahdo anteena noogu sokaysa waa bandiiroley iyo saddex heglo iyo helmo oo midna anteenadeedu aysanna soo gaarin waxaan rabnaa marka een, cabashooyinka aan ka cabanayno waxaa ka mida anteenada waxaa ka mida biyo la-aanta aysan meeshu ceel biyoodna lahayn mid bahalka la yidhaahdo gacmeedna lahayn waxaan ka hadlaynaa caafimaadka meeshaan qofkii naagtii umusho iyo qofkii wax gaaraan meesha loo wado intaan la gaarsiin buu dhiigbax ugu dhintaa caafimaad la-aan dad badan baa sababsaday ilaahay baa bahalka la yidhaahdo waxna dila waxna nooleeya dhinaca caafimaadkaa ka mid ah biyahaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida la ogsoon yahay ayixii yimid oo hadda masiibadahay oo ilaahay keenay dadku iyo deegaamada waa wada saameeyey laakiin annaga saameyn gooniya buu nagu reebtay waxyaalihii wadanka looga noolaa oo xoolaha ay uga noolaayeen buu saameeyey ayana inaan ka hadalnaan rabnaa mid midaan u dul istaagaynaa hormuud baan waraaqa u gudbinaynay maalinba waxbaa naloo sheegahayo waxaa lalahaa bahalka le waa idiin soo dhowdahay iyo waa idiin soo baxday markii u dambeysay waxaa la yidhi adinka iyo laan waalay bay u soo baxday waxaan maqashiisanahay midii noo soo baxday deegaan kale in la siiyey oo ley waa la idinka daran yahay markaan yidhi warsee u dhacdana waxaa layidhi calaf baan idiin gelin waxaa layihi calafkaaga ninkuu rabaa haya inuusan noo gelin waa muuqataa laakiin ugama xumin walaalaha loo geeyey laakiin annagaa meeshii ku dayacan dacwo maahan warkayagu waxaan rabnaa in maaragtay wax ku soo dhowaadaan oo la arko wixii jira hadda tobankii bishii january waxaan tagnay maamulayaasha hormuud baan u tagnay waraaqaan qornay waxaanala kula ballamay in naloo imaanahayo oo la ogaanahayo oo wadanka nala ka saacidahayo oo nalala qeybsanahayo waxa ka jira waxaa dhacday inaan naloo imaan warbixinna sidaan ku helna layiri waa la tegey anteen ay haystaan oo hilmaha toddobiyo toban kilomitr u jira hilmana waxa weeyaan galdawacaale ma soo gaarta anteenadiisu dadkoo dhan baa og annagu haddaan anteena haysano dhililkeeda iyo tokokaxaarkeeda waxba kuma filnayna waxa weeyaan duruuf baa noo geysay waxaan rabnaa maamulayaasha hormuud hadday mudug joogaan iyo hadday hiiraan joogaan meel ay joogaan kor iyo hoosba waxaan codsanaynaa dadka dhibaatada haysa ayagoo kula dheefsada oo aan ognahay inay dib ugu laabtaan ayaga yani maaragtay nafciga weyne laakiin dadku uu ku adeegto bahalka la yidhaahdo uu danihiisa ku fushado waxaan codsanaynaa annagoo ku midaysan sida shiikhu u sheegay lagu raqsay iyo meeshan oo markii la qiyaasay shan kun iyo shan boqol oo laga heli karo kaar oo lagu hadlo waxaan ku midaysanaa duqaaqa in anteenadaas ay timaado aan ku wada safeecsanno ee aanke laba kale raadin mayno qoloba ay mid maaragtay ay bahalka layaa loo mido caafimaadka haddii aan u galo waxa weeyaan caafimaadka meeshaani magaalo weeye markii la yiraahdo hadda wixii ilaahay keeno ha loo qaybsa dadka toddoba boqol iyo labaatan qoys baa la tiriyaa oo markii adigu ugu dambaysa tira inay wax ku kordheen ay dhici karto lagu raqsaday oo kasii badan baa geesaha naga jira dadka intaas ku heeran oo degan waxa weeyaan xabad kaniiniya sida sheikhu u sheegay meel ay ka qaataan male wax caafimaad ah oo u dhisan male intaasna waa raadinaynay waxaan la hadlayna jaaliyadaha waxaan la hadlaynay hay-adaha bahalka la yiraahdo caalamiga waxaan la hadlaynay maamulka hadda ka hor waxba lagama qaban maamulka hadda jiraana eedayn mayno isagu haddee wuxuuba shalay baaba la dhisayba waxqabadkiisi waa sugaynaa waxaan leenaha kuwii hore yuusan noqon oo kaleeto waxqabad muuqdo aan ka helno dhinaca caafimaadka waxaa soo haray biyaha biyaha waxaa biyo noo baraagahaas afafka bannaan oo markii ilaahay geliyo masaska iyo bahalka la yiraahdo xasharaadka iyo wax waliba ay ku dhacayaan caafimaadkoodu khatarta ku jiro wixii caba ceel gacmeed ma lihin oo biyo laga cabo mid bahalka liya matoorna ma lihin wax badan baan dacwadaas gudbinaynay wax badan baan u sheegaynay maamulada wax badan baan qolooyinka biyaha ku shaqalo macdanta iyo biyaha iyo u gudbinay hay-adaha bahalka la yirahdo ka shaqeeya hadda ka hor wax waxqabadii ma soo gaarin duqaaqo waxaan rabnaa fadhiga in looga kaco taxsiintii layskaga dhiibu ka dhintaabaalayo dadkaani dad ku noolaan kara biyo la-aan mala nolosha koowaad weeye biyuhu waxaan rabnaa ayadana in bahalka la yiraahdo fadhiga looga kaco oo hay-adaha caalamiga iyo maamulada galmudug iyo federaalka intaba inaan helno tixgelin dheeraada
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka duqaaqo waxaa sidoo kale isagana goobta ka hadlay nabadoon ka mida nabadoonada deegaankaas oo lagu magacaabo macalin waa nabadoon macalin nuur oo ka mida waxgaradka deegaankaasi
danaha loo yimid iyo waxa laga hadlhayo iyo waxa loo baahan yahay iyo waxa la yahay rag fiican oo culumay aqullaha ka hadli doona meeshaani duqaaqo weeye anigu dadka ugu da-da weyn baanahay waxqabadkii dowladda waa isugaysa wax maantii ka dambeeya oo laleeyahay waa soo socdaana maanta in wax loo qabtay u baahan tahay waxyaalaha magaalooyinka yaryar oo lamidihi haystaan ku nool yihiin ku dhaqan yihiin oo shacab tiro ka badan baa horta jooga shacabkaasi culamaa udiin buu leeyahay dugsidu shan iyo lix waa yihiin kutubta waa lagu aqriyaa remiyiga warkiisda baraaguhu waa tiro badan yihiin intaas duqaaqaa laga xukuma ilowse waxtarkii dowladdu galmudug ma ay soo gaari weli wax yar hadday jireen anigu aan ma ogahayn hadee waa iska dhici kartaa war isgaarsiin ma leh biyo ma leh waa biyaaninahayay dhibaatadu intay la eg tahay dayacu intuu la egyahay caafimaad la-aantu intay la eg tahay rag iyo xog ogaalsan oo guddigii magaalada jooga codsiisa waxaanu nahay asalka in wax naloo qabto oo duqaaqa wax loo qabto oo shacabka galmudug oo muslimiinta wax loo qabto oo dayac baa horey ugu badatay aana loo celin maalin walba qof inta yimaado in la yidhahdo waa liidanay waa waxaysannahay waxna laga qaban wax dhibaato weeye waxaan marka codsanaynaa oo codsanaynaa oo codsanaynaa oo aniga ugu weyn codsiga hadda aan ku bilaabay oo khiyaarta kale sheegaysa waxay maanta aan codsanno inna loo qabto hawraarsan waa la is arkahayaa waa isku imaanaynaa analka daay horey noo disha taas
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha cadaado markaana muqdisho shalay waxaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya lagu rasaaseeyey gaari ay la socdeen odayaal dhaqan ah oo iyagu ka mid a dhaqanka magaalada muqdisho gaar ahaana beesha mudulood odayaashan uu hogaaminayay imaan maxamed yuusuf ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rasaasayntaasi lagu riday ama xabadahaasi lagu riday khasaar ay ka dhasheen haddaa mid ka mid odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen may mani ma ahayn mani sida loo baraayo ma ahayna ciidan control joogay iyo ciidamadii anaga nala socday oo ismaan dhaafaada waa taqaanaa ciidamo qoryaa oo maaragtay watee oo mani warka la iska sugayni inta anaga ku dhex jirnana ay habada bilaabatay alxamdulilah inaa dhibta sidoona maaragtay weyna uma dhicin marka khayr allah ku siiye ilaa hadda anaga war aan go-aansanay oo soo saarnay iyadoon mani dowladda la arkin saraakiisha la arkin ciidanka la arkin war aan soo saarnay ma jiro wax dhiba sida dhibka loo sheegaan ma jira insha allah laakiin warbixin faahfaahsan oo aan isku wada ogna aan soo saari doonaa insha allah sida wax- marka ma- ma dha- ma- ma dhaba marka inaad xoog ku marteen saasay dadku ugu badan sheegaya maya maya maya maya maya dad xoog wax ku meelo dad mas-uuliyiin oo duubaan hay xoogna meel kuma marnee wixii war aana dib aan kasoo sheegayna laakiin dad meel xoog ku marnaa khasaare miyaa idin gaaran marka wax khasaara ma ii sheegi kartaa
mani wiilashii oo nala socday iyo dad oo maaragtay maaragtay odayaalo nala socday oo dhaawacmaan jiraan laakiin weli hadda mani wixii meesha ka dhacay oo guud anaga laftirkeena ma- ma- ma sheegi karno markay meesha wax dhaceen waa waa laga soo waday marka wixii war ah Ahay.
oo ayagoo qurux badan oo- oo war oo sida rasmiga igu jiro insha allahu tacaala anaga sababa aynu idiima sheegeen Ke- insha wa- waayo Allah.
keli waxaa ii sheegtaa dadka dhaawacmay intay yihiin ba- intaas bas ii sheeg ma anaga waxaa ognaa waxa waaye wi- hal wiil oo ciidanka booliiska oo annaga nala socda keliya iyo nin oday ah oo ka mid ah odayaasha nala socday oo isagana ay maaragtay maxaa la dhaawac fudud soo gaaray
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli la socotaan weli ma- arrimaha magaalada muqdisho ayaan ku guda jiraa meydka saddex haween ayaa lagu soo warramayaa in laga helay magaalada muqdisho gaar ahaan ah, deegaan dhacaha dayniile waxaa saaka xaafad ka tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir lagu arkay meydadka saddex qof oo halkaasi lasoo dhigay waxaana ka soo baxaya faahfaahiino dheeraada dad dul tegay meydadka saddexda qof ayaa waxay ku sheegeen inay ahaayeen haween islamarkaana jirkooda ay ka muuqdeen rasaas loo malaynayo in loo adeegsaday dilkooda dadka deegaanka qaarkood ayaa waxay ku waramayaan in meydadka saaka dadkaasi lagu arkay waaxda kurdamac ee degmada dayniile gobolka banaadir islamarkaana la aqoonsan waayey waxay ahaayeen dumarka la dilay maamulka degmada dayniile ee gobolka ayaa weli ka hadlin did dadkaasi meydadkooda lagu arkay gudaha degmadaas waxaana wararka qaar ay sheegayaan in goobta ay ka tageen ciidamo ka tirsan ay tageen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda habeen hore ayaa mar ay- waa habeen hore ayay markii habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale meydadka afar qof oo raga islamarkaana la dilay lasoo dhigay deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho iyadoo dadka deegaanku falkaasi uu ku noqday mid argagax ku abuuray waa hagaag dhegeystayaal markaana arrimaha muqdisho ayaan weli ku guda jirnaa dowladda soomaaliya ayaa dhagxaan ku xirtay mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan hay-adaha amniga ayaa habeenkii xalay ahaa dhagxaan waaweyn ku xiray isgoyska dabka ee magaalada muqdisho oo ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan caasimadda soomaaliya dhagxaanta waaweyn ayaa la dhigay bartamaha laamiga isgoyska dabka kadib markii halkaasi dhagxaan loo ugu geeyey gaadiidka waaweyn iyadoo dowladduna aysan ka hadlin sababta xilligan halkaasi loo xiray sawiro laga soo qaaday isgoyska dabka ayaa muujinaya in meeshaasi ay ka baxday gaadiidkii ka imaan jiray dhinaca suuqa bakaaraha tooska ugu gudbi jiray degmada waabari ama aadi jiray dhinaca isgoyska dabka ee magaalada muqdisho dhagxaanta la dhigay dabka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay gaari nooha oo xoog ku soo maray bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkaasi ku leeyihiin uu isku qarxiyey isgoyska sayidka halkaas halka laga ilaaliyo madaxtooyada qaraxaas ayaa geystay khasaare dhaawacyo oo soo gaaray dad shacabha sidoo kalena waxaa ku burburay gaadiid iskugu jiray baabuur iyo mooto bajaaj sida uu shaaciyey taliyaha booliiska waa taliyaha ciidanka booliiska dowladda si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey wadooyin ku yaala magaalada muqdisho oo muddo ku xirnaa dhagaxaan waaweyn ka qaaday dibna u furtay kadib markii xilka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble waa hagaag markaana baradxaawo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyey duleedka magaalada baradxaawo ee gobolka gado ciidamada nabadsugidda soomaaliya iyo kuwa guutada kumandoosta gorgor oo iskaashanaya ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyey deegaano dhaca degmada baradxaawo ee gobolka gado ciidamada ayaa howlgalkan oo muhiim ahaa oo u ahaa amniga waa ciidamada ayaa howlgalkan oo ahaa mid amni xaqiijina waxay si gaara uga fuliyeen deegaanada kale ah haroodi liibaan raage xagyacad burkuus hartacad najax iyo deegaano kale hoostaga baladxaawo howlgalladan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha howlgelinta ciidamada kumaandoosta gorgor cumar xasan deeq iyo taliyaha ciidanka xasilinta gobolka gado bakaal kooke waxayna sheegeen howlgalkaasi ay ku sugayaan amniga deegaanada hoostaga baladxaawo sidoo kalena ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka ilaa deegaanada kale oo gobolka gado laga saaraya al-shabaab oo meelo badan weli kaga sugan gobolkaasi howlgalkan ayaa laga sameeyey duleedka baled xaawo ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka sameynayeen deegaano hoostaga degmada luuqa ee gobolka gado kaas oo ammaanka lagu xaqiijinayay waa hagaag saaxiibayaal qaybihii dambe barnaamijkaas la soo gaarnay markaana deegaanka bacaadweyne taliyaha cusub ee qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka sarreeye guuta maxamed cadow cali sanka iyo wafdi kale oo saraakiil ciidana ayaa gelinkii dambe shalay gaaray deegaanka bacaadweyne gobolka mudug ee maamulka galmudug taliyaha maxamed cadow cali oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad iyo kuwo ka socday wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda iyo saraakiil kale ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka bacadweyne saraakiisha oo booqday furimaha hore ee dagaalka bacadweyne ayaa ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan kala hadlay xaaladda iyo howlgalladii ka dhanka al-shabaab ee ka socday deegaanadaasi taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad sarreeye guuto maxamed cadow cali sanka ayaa kormeerka kadib ka mahadceliyey ciidamada iyo saraakiishooda dadaalka ay ku bixinayaan la dagaalanka al-shabaab islamarkaana faray inay dardargeliyaan howlgalka socda deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa waxaa horey ugu dagaalamay ciidamada xoogga dalka dadka deegaanka iyo al-shabaab waxaana halkaasi haatan ku sugan ciidanka xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad iyo kuwa galmudug waaka saaxiibayaal dhegaystayaal qaybihii dambe barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay markaana xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan
allowna badbaadi war anar wanaagaadiba bawni siisitay hawni siisitay allowna badbaadina ma eta war masagaa ridayay ninkan bog qac uf bacbacbacbaada haya war bugta aad maqasheen waa ka duwantaha bugtii hore haddaad maqli jirteen qaracaa la fashiliyey maantay rur noqotay haddaad maqli jirteen waa la daba joogaa maantay rur noqotoo la daba joogay haddaad maqli jirteen waa laga hor tegey maantay rur noqoto waa la hor istaagay hadda qaraxii maanta ka dhaca kontaroolka sayidka ayadoo askaro xabadda ka daba ridayso oo balaayaqabiga gaarigan waday wixii dad jidka joogay turiska ku soo qaatay ummaddii dariiqa taagneedna ay ka kala carareen baabuur iyo bajaaj wixii jidka joogana ay feel ku jiraan oo ka orday ka dhacday ayuu bug yiri baasalihii waar maanta lalama shaqayna waa laga shaqeeyey miyaa warnamiya horta ilan mood saaran maaro malan helaw dhambadan haka magraa shir goolay musluunka dhammaaya fadaw meeliyeedaa militari foojigan arooga waqarxa sayidka soo gaadhay waa laga hortogay dad waaweyn looguma sheekeeyo war saddex milyan iyo barka muqdisho ku nool duhur cad ayaa madaxweynihii gobolkooda banaadir qarax lagu dilay kadibna waxaa loo sheegay toobiya lagu naqsiiyey oo ay ku qanceen gabadindheelabaa ka dambaysay qaraxii madaxweynihii gobolka banaadir ku baxay markaa maxaad ku diidaysaa qaraxan bugtiisii maqlaayey sayidkana ka dhacay haddii lagu yidhi waa laga hortegey warniya waa laga hortagay madilikaleeye dharaxda madhiina marka erna laakiin dadku isumara lahaa dukum daakunku weelalahaa ku badbaadiya lakari laamigdhatiisa kamidoowadi war qaraxa baabuurtii aan aragnay ay ku gubatay madhaamisho ahaayaa la yidhi war qaraxa dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmeen hanti badanna waa ku burburtay laakiin siday rabeen uma dhicino ilaahay baa yasiray warwar maysina ceelasha biyaha waxaa lagu dilaa la yidhi afar dhallinyaro ah oo cidda disha aan la garanayno meydkooda la arkay weliba gacnahay ka xirraayana la yidhi madaxana waa laga toogtay meesha lagu arkay meydkoodana waa la soo dhigaa la yidhi marka dadkaani mar la qarxiyey mar la toogtay u dhexeeyaan ilaahow rabbi oo haliintikal imoodhati oo kubati nooweel madeelow kaligii duceysta lagama aqbalaa la yiriyo noo wada ducey ama shib nagadhe warwar ma haysiina koonfur afrika toddobaadkan gudihiisa sagaal soomaali oo dhallinyaraha lagu dilaa la yidhi guddoomiyaha jahliyadda soomaalida south africa maxamed cumar talyaanina wuxuu yidhi ganacsatada soomaalida waxa south africa loogu laynayaa waa ku talagal sababtoo ah kun jeeraan dowladda uga dacwoonnay waxna kama qaban war koonfur afrika waxaa la yidhi xataa etoobiyaanka waa lagu dilaa iyadoo soomaali loo malaynayo hogaamiyaasheena inay baradars yihiin ay og yihiin miya aryadaha waxaa kaloo maxamed cumar talyaani yidhi maanta dukaamadi soomaalidoo dhan ee south africa waa la xidhay dadkuna bannaanbaxay bannaanka la dhooban yihiin hadda maanta wixii ka dambeeya dil iyo ganacsi isku dhinac socdo uma dulqaadan doonno war soomaalidu halkay ku dhalatay kumama dhimataa lagaa yidhi war dal iyo dibad soomaali meel ay ku badbaaday ma jirtee ilaahay danteeda ha fahamsiiyo allow urubihi allow urubihi allow urubihi way adkaato way afbeeshe allow urubihi aryaada qaraxya qaylhadaaniyo qamuunya baadaanaan qabna qaraxya qaylhadaaniyo qamuunya baadaan waa qabna haye warwalla weynay qaraxiinnan iyo balaayadiinnan iyo baaskiinnan weligeed waa ku jirteene maanta somalilan tacsi weyn baa u taal waxaana dhintay suldaankii ugu weynaa salaadiintii somalilan suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdilaahi suldaan faarax waxaanu madaxa u ahaa dhammaan salaadiinta somalilan oo dhan haddee maanta aaskiisii looma kala hadhin madax iyo shacab somalilan oo dhan way ka wada qayb galeen miyi iyo magaalada war kalamaane allaha u naxariistee suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir wuxuu ahaa ururiyaha iyo isukeenaha ummadda somalilan iyo soomaaliyeedba waxaadna ogtihiin shirkii carta inuu kaalin weynoo horseeda ku lahaa aryaadhaha suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir horta allaha u naxariisto waayeelkiiyo waxgaradkii soomaali ka baxayowna ugu dambeeyey ee kitaabkiisa midigta allaha ka siiyo hadda somalilan dhaqanaa weli u dambeeye garabkiinna allaha galo suldaankana allaha u naxariistaan leennahay samar iyo iimaan saacad dhaqana allaha idinka siiyo warta cabdulow annagu dhaqan malaannahay war miyaadan maqal odayaasha layidhi xildhibaanada ay soo xuleen oo ciyaalka bistooladlayu raadsadaan wax ka difaacayna aysan jirin warwalla weynay haddaad dhaqan leedihiin miyaan sidaan aragnay yeeli lahayde balniye nin muxuu cali shilka la yidhaahdaa wuxuu yidhi xildhibaanaan iskuul xaadir oo dhan xiisad weligiiba xildhibaan xasaro lagu dhiso xiisa lagu doortay xildhibaan xabbaadh iyo tolnimo lagu xanaaneeyey xildhibaan xusbiga loogu daray xubinta reerkooda xildhibaan nin xayn daba socdaa xeer jajab u keenay xildhibaan xaflado loogu dhigay xoolo laga qaaday xildhibaan barqada xaafad oday xaashad la hortaagan xildhibaan xasaanadi la tahay xeelad iyo ka xildhibaan xigaal qura watiyo xulufo iimaan la xildhibaan xinqoys ula socdiyo xaasidnimo qaawan xildhibaan xog aan jirin bulshada kala xishoon waayey xildhibaan xamaal sida dulmiga kula xabaal seegay xildhibaan xirfado tuugannimo nagula xaajaysta xildhibaan xadgudubkiisa hela xidid ku taageera mar haddaan xilliga doorashada laga xoroobaynin maantuu xinjiro leef noqdee xaab ka tegi waayo waxba iyaan dadkayga laydin xadanteeye war weliba dheegi jiray ana xildhibaannimoy haal qaado xildhibaannimoy haal qaado warwar ma haysiine dowladdii qodobadii la isku haystay ee heshiiskii toddobai tobankii sebtembar guddigay u saartay guddigaasna maca maamul goboleedyada laga dalbaday inay keenaan baydhaba inay isugu tegayaana la yidhi arrinta madaxdeenna isku mari waayeenna go'aanay ka gaarayaana la yidhi marka waxaan la yaabanahay waxa farmaajadii dan iyo axmed madoobe isku mari waayeen ee wiilal yaryara xafiisyadooda ka shaqeeya ay ku heshii doonaan war riwaayadan ma taqaaniine aan kuwaane haye dhahaa la yidhaah jilayaasheedana cabdullah ka mid ahaa ali ana kun sagaal boqol iyo ebertii fiirsaday war riwaayada usamagaasha magoranasana isdhumiyey uw idhawaere dee haddaad doonto orod ila meerayso heestaasu riwaayadama ka mid tahay war beesha caalamka oo ku wareertay riwaayadan la yidhaahdaan kuwaale hayadheh maanta war bay soo saareen waxayna yidhaahdeen ama ha la meeraysto ama ha layska daayo dib loogama dhigi karo shirka shan iyo tobanka bisha muhiimna uma aragna su-aasha laysku boojaynaye ah shirka goobta lagu qabanayo marka waxaa halkaa iga soo baxday meeshaad doontaanba ku qabto shan iyo tobanka bisha shir baa laydinka rabaa in wax ka soo baxaanna waa lagama maarmaan haddii ay ka soo bixi waayaanna yaa weylek inay ku qarsoon tahay ii soo baxday dabalay gooji ama ha goojine geela guga dhalaad iigu tirsantaha miyay dhaheen wasiirka warfaafinta jubbaland wuxuu yidhi haddii lixdan cisho gudaedkadoo dhan nagula soo wareeji waayo wax doorashaa ka qaybgeli mayno warwar ma haysiine madaxweyne farmaajo war culus ayaa ka soo baxay war xilkan waa ay wareeriyey qayla halkaas iga ekaata miyuu yidhi war shan jeeraan tanasula miyuu ku celiyey war kenya baddi waa ka heshiinay miyuu yidhi war somalilan waan aqoonsaday miyuu yidhi war qaraxa inta ku dhimatayaan la sheegin miyuu yidhi waar heshiis iyo wadahadal dambe geli maayo dalkan anaa madaxweyne ka sii ahaanaya miyuu yidhi war axmed madoobe iyo dani wax yirraamaayo miyuu yidhi hayehee mucaaradka iga soo hor jeeda argagixisada in la shaqeeyaan miyuu yidhi madaxweynuhu gebiyo inay guddiga doorashooda lama taabtaan wuu erey warwarka waayo waa sheene madaxweyne farmaajo wuxuu saxeexay toddoba xubnood oo ka mid ah sagaalka xubnood ee guddiga adeega garsoorka warnimaya waxaan idin weydiiyey toddobada xubnood ee adeega garsoorka waxaa la magacaabay markii ra-iisul wasaare kayre xilka laga qaaday mahad guuleed kusimaha ahaa haddana waxaa saxeexay madaxweyne farmaajo xilkiisu ku ekaa sideeddii febraayo oo kusimo madaxweyne dalka ka sii ah marka siday shalay ku noqonayaan warnimiyaan magacaabidaas may baan aragay muddaalen da'woodii war mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu rabaa sifa aan sharci ahayn inuu ku dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd kadibna doorashada wixii ka soo baxo ee isaga u xukunto warnimiya mucaaradka may bakana'ay madaxweynaha antin riyoona kooraan yoon riyoodayan aryaadaha anigu markaan idin dhegaysta warkiinna waxaa iiga soo baxay bow arrintaa aad iftiimiseen ayaxtaag eelnaa reeb aha arrintaa aad iftiimiseen ayaxtaag eelnaa reeb aha warwar maysiina warqadda madaxweynuhu saxiixay waxaa ku qoran soddonkii bishii diseembar laba kun iyo labaatanki laakiin waraaqda waxaa la soo bandhigay saddex iyo tobankii febraayo mucaaradkuna waxay leeyihiin xalayaa la saxiixay war madaxweynuhu in badan buu idin jalaasalaye ma cagta u dhigtaan warwar ma haysiine soomaaliya mar kale ay horumar gaartay hadda ka hor waa ogoodeen inay la wareegto maamulka hawada shalanna waxay qalinka ku duugtay diyaalo soomaaliya aan laysan ka haysan inaysan dalka ka shaqayn karin duulayaashana waxaa la siinaya laysan u gaar ah warwar ma haysid wasiir omar waa shaqaystaye sidii soomaaliya airline ziro ow ayaa laga rabaa diyaaraddii soomaaliya ka shaqaynaysa maanta kadibna diyaarad kenya ka diiwaan gashan soomaaliya kama shaqaynayso no no war diyaaraddii ugu horraysay qaadatay taargada soomaaliya hala airline ay noqotay waana diyaarada uu leeyahay ganacsada sheekh ibraahim oo ah nin soomaaliya warwar ma haysaan xukuumadda somalilan waxay xilkii ka qaaday agaasimihii tiifiga qaranka somalilan maxamed cali weji asagoo xanuunsan oo bestiisa oo isbitaal jiifa waxaana loo sababeeyaa la yidhi isbitaalka waxaa ku booqday wafdi cirra hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradkaa waddani kadibna muuse markuu arkay cirra booqanaya xilku ka hayuubiyaa la yidhi wardaboosow nabad iyo nolol baa halkaa iska shaabaadiin war mucaaradka dowladda dhaliila annagu qarandubis uma naqaan war kalemaani waxba kalama ogidiine maxkamadda caalamiga ee i c j war weyn baa ka soo baxay abshir ma badiyaa naloo xukumay gudoomiyihii soomaaliga ahaa cabdiqawi baa lagu celiyey waramiya waraabe hatukormayleerey waraaba dilileyleere dilowkuna harbifadee weri badaha lileeraasan harbifadaase warwarka iga dhex gelinine maxkamaddu waxay diidday codsigii kenya ee ahaa in mar afraad dib loo dhigo laakiin waxaa intaasoo dhan iiga sii daran in dowladda soomaaliya lagu wargeliyey inay degdeg ku dirto magacyada dadka dacwadda nagu mateli doona meesha ay joogaan luuqadda ay ku hadlaayaan xogta ay hayaan iyo muddada ay hadli doonaan marka kalemaanay waa iga su'aale dad diyaarsan mana diyaarsan yihiin war xasan sheekh maxamed wuxuu yidhi qabla ninka yaraa dhammaystira miyuu yidhi warqarannada badda difaaca haligu dara miyuu yidhi war warka iga dhex gelinna madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda soomaaliya arrinta badda daacad kama aha sababtoo ah quburadii sharciga ee hawshaa ka shaqaynaysay way wada eryeen hal qof oo xogogaalka arrinta badda oo u diyaarsanna ma jiro haddaba waxaad leedihin dawada badda in dib loo dhigo danbaa noogu jirtay war intaasoo dhan waxaa ka daran waraaqda ka soo baxday maxkamadda i c j dadka loo diray waxaa ka mid ah cali saciid fiqi oo waa hore ugu dambaysay midowda yurub iyo maxkamadda afaaraheeda haddana gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed marka maxkamadda inaan lala xiriirin oo wax xog ah aysan haynin taasaa caddaynaysa war maanu daldalanka inaan ka gartay maalinta raadiga adduunka miya war saddexiyo tobanka februari waxaa loo aqoonsaday maalinta raadiyaha adduunka ar-aanal raadiyo kulmiye maalin laga aqoonsaday waa raadiyo kulmiyaha ku koobina raadiyo oo dhan baa laguu sheegay haa raadiyo filimbiska aan dhegaysan jiraad bay xusuusiseen shimaa iigu dambaysay dooishay igelinaan soo gaara anugu waryaadhaha waa war badan tihiine dowladda daydkeeda waa dhacay waatan la leeyahay wax lagu bedela ma loo hayaa war waxaa la yidhi madaxweynuhu waa siihaaye war muddada madaxweynuhu xilka sii hayn doonaa waa shii baa la yidhi shii yaa yaqaana inta ay tahay war hilkantuu sii haayaw xiin walere hiinga ay goradee weli ei war horta yaa shiida u oggol sii hayntaaba hadal ka taagan yahay war shiidu maanta shan maalmood ay maraysaa qadarayaal hadaalina madaxweynaha wakhtigii la tirinaayey inay shiidu uga fiican taha la ogaadee aryaadhaha idinkoon iswareerin abwaanguura waxau yidhi dawadhacda dabiibgaashe dadnool miyaad ka dayriseen dadnool miyaad ka dayriseen
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubinta saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal saaka u dambeysay barnaamijka tabinta iyo soo jeedintuba anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayuu ahaa dhanka farsamada saaxiibkii xasan axmed maxamed ayaa istuudiyaha koowaad i farsameynayey istuudiyaha dhuusamareebna waxaa ii farsameynaya haashim cumar xasan inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal berri haddii allaha waddan raalli ka noqda waxaan idiga tegaynaa heestii aan idii ballanqaadnay bilowgii barnaamijka ee dulmi diidow iyo hooballadii waaberi
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee